horumarada waxbarashada ka jira deegaanada dowlad goboleedka jubbaland ayaa waxaa haatan isusoo taraya horumarka laga gaarayo dhinaca waxbarashada iyadoo magaalada kismaayo ay kusoo bateen dugsiyada lagu barto waxbarashada heerka sare iyo heerka hoose iskuulka iftiin waxa uu ku yaalaa magaalada kismaayo wuxuuna ka kooban yahay dugsiga hoose iyo dugsiga sare waxaana wax ku bartaa ardayda dhigata fasalada kala duwan ee iskuulka iyagoo ay ardayda iskuulkan wax ka barta ay dhigtaan gelinka dambe iyo gelinka hore si ay uga faa'iidaystaan waxbarashada iskuulka maraan codqabadka idaacadda waamo aan la dhex qaaday qaar ka mid ah ardayda dugsiga hoose wax ka dhigata ee iskuulka iftiin ayaa waxay iga warbixiyeen waxbarashada iskuulka iyo sida ay wax uga bartaan iskuulka iftiin ee magaalada kismaayo iib maxamed cabdi waxaan dhigtaa iskoolka iftiin primary secondary school waxaan ahay arday dhigta iftiin waxaan bartaa maadooyin kala duwan sida ingiriishka xisaabta tarbiyada carabiga sayniska iyo cilmi bulshada si fiican ayay ii baraan dhanka maadooyinka maclimiinteena si fiican ayay wax u bartaan ardayda kalena nin wax barta oo meel isku soo saara waxaanu dirilaa ciyaalkii inay soo diraan waxbarashada si fiican see waxay u noqdaan wax bartay dad wax bartay magacaygu waa ibraahim cusmaan aadan waxaan dhigtaa iskoolka iftiin primary secondary school waxaan ugu bartaa si fiican oo wanaagsan macalimiin tayo leh ayaa wax igu barta iskoolka waxaan bartaa toddoba maado sida cilmiga bulshada cilmiga bulshada ingiriishka xisaabta tarbiyada carabiga iyo soomaaliga jecelahay maadada xisaabta inaan noqdo qof caafimaadka ku dadaalaya aan rajeynayaa si fiican ayay wax u bartaan akhlaaqdooda way wanaagsan tahay waxaan fariin u diri lahay waalidiinta ilmaha inay iskoolada keenaan iskoolka gaar ahaan iskoolka iftiin dhanka kale maamulaha iskuulka iftiin maxamuud ciise yuusuf oo aan kula kulmay xafiiskiisa ayaa wuxuu iga warbixiyey siday waxbarashada ardayda ay tahay isagoona ardayda ugu baaqay inay ku dadaalaan waxbarashada
fonfor waxaa ka qalin jebiyey ilaa laba dafcadood dugsiga dhexna waxaa ka qalin jebiyey ilaa toddoba dafcada ka qalin jebiyey iskuulka arday badan ayuu leeyahay wiilalay gabdha isugu jira si caadi wuuna shaqeeyaa labada gelin buu shaqeeya gelinka horena waa shaqeeyaa gelinka dambena waa shaqeeya waxaa ka howlgala macalimiin fara badan iyo shaqaale aad u kala duwan xaalada maraayana hadda waxaa dhihi karaa intuu hadda uu jiray muddo toban sano ah waa xilligii ugu wanaagsan ayuu maraya wallaahi markaas burburkii ayaa markaa laga soo kabanaayey maba laysdhehaynin waxbaa la baran karaa waxbarashaa suurageli karta ma laysdhehaynin laakiin alxamdulilah kadib markii ardadii loo yeeray macalimiinta iskuulka imaadeen in meesha waxbarasho ka jirta la ogaaday ardadii si tartiib tartiiba ay usoo badanaayeen usoo badanaayeen ilaa hadda ay aan weyne xataa boos ardaydii aan wax ugu dhigno arday intay bateen iskuulka spacekiisa yaraaday marka ardadii hadda waxaa dhihi karaa aad baa wax loo fahmay waxaana loo baahnaan lahaa iskuulka in lasii hormariyo oo dabaq la saaro oo meelo kale xataa baraanji looga sameeyo marka waxaa dhihi karaa hadda aad iyo aad baa dadweynuhu u bartay iskuulka waa u aaminay in meesha waxbarasho ka jirto in isla xisaabtan nidaam uu ka jiro waa iskuullada caadiga ah ee hadda wasaaradana aad baan wada shaqaynaayo waa nala ogyahay dadaalkeenna iyo wanaaggeenna waana la arkay waana la kormeeray waxaan dhihi karaa aad iyo aad buu maanta xilliga ugu fiicnaa ee lagu faani karayo maraya fonfooga waxaan galnay kaalinta koowaad ayaan ka galnay